bsm illaahi الرaxmaan الraxiim qaala الnaadimu raximah اllah wwaajib عalayhi an yatuuba min kuli ma jara عalayhi xuuba wayaqbl اlmowlى bmaxdi اlfadl min gayri cabdi kafiri munfasili ma lam yatub min kufrihi bididihi fayartajic can shirkihi wasadihi wman ymut wlam yatub min alkhaطأ faamruhu mufawad lidi lcaطا fain yashaa yacfuu wain shaa antaqam wain yashaa acطaa waajzala اnicam waqiila fi duruusi wsanaadiqa waqiila fi اduruusi wالzanaadiqة wasaa'iri الطawaa'ifi اlmunaafiqة wakuli daacin libtidaacin yuqtalu kaman takarar naksuhu laa yuqbalu liأnnahu lam yabdu min iimaanihi ila اladii adaaca min lisaanihi kamulxidi wasaaxiri wasaaxira whm calى niyaatihim fi اlaakhirة qultu wain dalat dalaa'ilu اlhudaa kama jaraa lilcaylabuni yihtadaa fainahu adaaca min asraarihim makana fiihi اlhadku can astaarihim wakana liddiini اlqawiimi naasira fasaara mina baطina wظaahira fakulu zindiiqi wakulu maariqin wajaaxidi wamulxidi munaafiqin ida stabaana nusxuhu liddiini fainahu yuqbal can yaqiini bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd qaala annaadimu raximah اllah wwaajibun calayhi an yatuuba min kuli ma jara calayhi xuuba waxa uu sheekhu halkan kaga hadlayaa addoonkii macsiyada ku dhacay waajibkiisu inuu yahay adtowba inuu toobad keeno oo uu ka soo noqdo wuxuu galay waayo basharku waa maxalun lilkhata kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun axad macsuuma oo dembi aanu ka dhicini ma jiro laakiin qofka muwafaqii waa ka markuu dembaabo garta ee ka soo noqda waxa uu yihi markaa sheekhu wa waajibun waxa waajib ku ah calayhi ay cala alcaasi addoonkii dembaabay ee macsiyada ku dhacay ama ha weynaato ama ha yaraato an yatuuba inuu ka toobad keeno min kulli maa dembi shay dhammaantii kaasoo jara u soo jiiday calayhi isaga xuubaa dembi yacnii addoonkii waxa ku waajibay inuu ka toobad keeno wax alla wixii dembi u soo jiiday min kulli maa jara calayhi xuuban wayaqbalu waa aqbalayaa almowlaa allaha mowlaha ah ee addoommadiisa arrimahooda tawaliya gacanta ku hayaa wuxuu ku aqbalayaa towbadii bimaxdi lfadli fadligiisa khaaliska ee badhaxa tiran min hayri cabdin yacni waxa uu ka aqbalayaa towbada min hayri cabdin addoon hayrkii addoonkaasoo kaafirin gaal ah kaasoo munfasilin ka soocmay iimaanka oo ka baxay macnaha ilaahay waxa uu towbadii fadligiisa baraxa tiran kaga aqbalayaa wixii aan gaal ahayn saasuu u jeedaa maa lam yatub intaanu ka toobadkeenin kaa gaaloobay min kufrihi gaalnimadiisii bididdihi wixii ka soo horjeeday aanu kaga toobadkeenin oo iimaankiiyo islaamnimadii ah oo fayartajic aanu ka noqon can shirkihi shirkigiisii iyo wasadihi jeedsigiisii xaqa iyo diinta uu ka jeestay waxa uu sheekhu halkan ku tilmaamay awalan qabuulu towba aqbalidda ilaahay addoommadiisa towbada ka aqbalaa ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa inay tahay wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih wayaclamu ma tafcaluun wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadihi wayacfuu can asayi'aat somaaheen aayaddu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka towbada addoommadiisa ka aqbala xumaantana ka saamaxa marka qabuulkaa towbadu waa ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa waa bimaxdi fadlihi laakiin yuu towbadan macaasidiiyo dunuubta laga toobadkeenaya ka aqbalayaa dee mu'miniintii cusaadda ahaa laakiin waxa uu yidhi min hayri cabdin kaafirin munfasilin gaalkii mooyaane oo gaalka isaga towbad miyaan laga aqbalayn waa laga aqbalayaa laakiin towbada aan gaalka laga aqbalayni waxa weeye atowbatu can ilmacaasi ruuxii kaafirka ahaa ama mushriga ahaa hadduu yidhaahdo zinadii iyo khamradii iyo sariqadii iyo kabaa'irtii iyo ayaan ka toobad keenaya ma laga aqbalaya maxaa laga aqbali mabua shahaadani yacni towxiidkiiba muu qirin oo muu islaamin marka isaga kaafirka towbadiisa maxaa asal u ah dee atowxiid horta inuu islaamo waaba kan yidhi dee maa lam yatub min kufrihi bididdihi oo min hayri cabdin kaafirin waxay ku qaydan tahay qabla an yatuuba min kufrihi intaanu gaalnimadiisa ka toobadkeenin laakiin hadduu gaalnimada ka toobadkeenuu muslim noqdo dee macaasida kalena wuu ka toobadkeeni karaa bal qofku hadduu islaamo dee atowbatu tajubu maa qablaha yani walislaamu yajubu maa qablah islaamkuna muxuu tirtiraa wixii ka horreeyey o dhan yani ruuxu isagoo gaal ahaa markuu islaamo dee gaalnimada laysa bacda alkufri dembun gaalnimo dembi ka weyn oo hadhiba miyuu jiraa gaalnimaa ugu weynay dembi u galo marka mar haddii uu gaalnimo ka toobad keenay dee macaasidii iyo wixii kale oo dhanna waa laga maydhaya wixii intaa ka dambeeyana dee way u furan tahay atowbatu cani almacaasi sakaa'ir iyo kabaa'irba marka khulaasada wuxuu u jeedaa uun macaasidan iyo kabaa'irtan waxa towbada ilaahay uu ka aqbalaya cusaatu lmuslimiin waalmuwaxidiin kaafirkii dembi baan ka toobadkeenayaa ka aqbali maayo ilaa horta uu islaamo waayo asalkii baa laga rabaa inuu horta islaamo laakiin ha u fahmin dee inaan kufrigii laga toobad keeni karayn waayo ilaahay baa yidhi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tiraa nebi allow kuwii gaaloobay hadday gaalnimadooda ka hadhaan dee wix alle wixii u hormaray dunuub iyo macaasi iyo gaalnimo waa loo dhaafayaa hadday gaalnimada ka toobad keenaan oo ka soo noqdaan marka waxa uu yidhi wawaajibun waxaa waajib ku ah calayhi ee cala alcabdi alcaasi addoonkii dembaabay an yatuuba inuu toobad keeno oo min kulli maa shay dhammaantii uu ka toobad keeno shaygaasoo jara u soo jiiday calayhi isaga xuubaa dembi wax kastoo dembi u sababay inuu ka toobad keenaa waajib ku ah wayaqbalu waa ka aqbalayaa almowlaa allaha mowlaha ee arrimaha addoommadiisa tawaliye gacanta ku hayaa rabbigaasi waa ka aqbalayaa addoommadiisa towbada bimaxdi alfadli fadligiisa badhaxa tiran ayaanu kaga aqbalayaa halkaa markaa muxuu tilmaamay towbada qabuulkeedu inuu yahay bifadli illaah ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa oo ilaahay marka hore inuu towbada ku waafajiyaa waa fadli ilaahay haddana inuu kuugu nicmeeyo towbadaa uu ku waafajiye qabuulkeedu iyaduna waa nicmo ilaahay oo kale idan towfiiqda lagu waafajinaya towbada iyo qabuulkeeduba waa ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa ilahay baa kuugu naxariisanaya wayaqbalu lmowlaa bimaxdi lfadli waxaa allah towbadii uu ku aqbalayaa fadligiisa badhaxa tiran min hayri cabdin kaafirin addoon gaala mooyaane oo isaga dee dembi baan ka toobadkeenayaa ka aqbali maayo addoonkaa gaalka ahoo munfasilin ay can iliimaan iimaankii ka soocmay muxuu kaga soocan yahay iimaanka iyo xeradiisa dee ama waa kaafir asli ah oo dee waxa weeyaan asal ahaanba gaal buu ahaa ama dee waa murtad islaamkiisii dabadiyey yacni bacda aliimaan gaaloobo kufri ku dhacay labadaa midun weeye inuu yahay kaafir asliya iyo inuu murtad yahay murtad waa maxay waa qof dee islaamnimada dabadeed ama bacda aliimaan diintii ka baxay oo ka noqday ciyaada billaah min hayri cabdin kaafirin munfasilin addoon gaaloo diintii iyo iimaankii ka soocmay mooyaane oo isaga towbo laga aqbali maayo xataa yuslim ilaa uu islaamo waaba kan shardigii wuxuu ku yidhi maa lam yatub goormaan laga aqbalin kaafirka maa lam yatub intaanu ka toobadkeenin min kufrihi gaalnimadiisa oo bididdihi gaalnimo wixii ka soo horjeeday aanu kaga toobadkeenin waa islaamkii iyo iimaankii oo fayartajic aanu ka noqon can shirkihi shirkigiisii iyo wasadih ay icraadihi can iddiin jeedsigii uu diinta ka jeestay aanu ka noqon macnaha ilaahay toobadii waa aqbalayaa gaalkii mooyaane oo isagana gaalka aqbalid la'aantu maxay ku xidhantoo muddo u ah waa intaanu kufrigiisa ka toobadkeenin haddiise kufrigiisa uu ka soo noqdo dee isagana wayaqbalu lmowlaa bimaxdi lfadli isagana allah waa ka aqbalaya subxaana waman yamut ruuxa dhinta walxaal lam yatub aanu ka toobadkeenin min alkhata gefkii isagoon ka toobadkeenin ruuxa dhinta fa amruhu amarkiisu mufawadun waa mid loo bandhigayo lidilcataa allaha deeqda iyo cadiyadda iyo bixinta u saaxiibka ah ilaaha deeqsiga ah ee deeqda iyo cadiyadaha bixiya ayaa arrinkiisa loo bandhigayaa fain yasha markaa hadduu doono alle yacfuu waa saamaxayaa wain yasha wain shaa hadduu doonana intaqama waa ka argoosanayaa rabbi wain yasha hadduu doonana acطaa nicmo iyo deeq ayuu siinayaa oo waajzala waanu u fara badinayaa annicam nicmooyinka weliba waa u badinayaa waxa uu sheekhu tilmaamo uu yidhi dadkii muslimiinta ahaa ee cusaadda ahaa yacni qofkii kabiiradii ama macsiyadii ku dhinta isagoon ka toobad keenin fa amruhu mufawadun lidilcataa yacni ilaaha cadiyadda iyo deeqda iska leh ayaa arrinkiisa loo bandhigayaa oo ilaahay hadduu doonana waa saamaxayaa hadduu doonana dee wuu ka argoosanaya laakiin argoosiga macnihiisu waxa weeyaan un dee inta macsiyada laga soo maydho ayuu halkee ku dambaynayaa dee jannada sida caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahay dee muwaxidiintu kuma waaraan naarta hadday soo maraan waxay macaasi galeen unbaa lagaga soo gooyaa laakiin ku waari maayaan oo dee gaalada iyo mushrikiinta ayuunbaa naarta ay hoy u taho ku waarayuun iyagu marnaba ka baxayn marka waxay waafaqsan tahay dee qowluhu tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo haddii dembigaa shirkiga lagu dhinto in loo shariig yeelay ilaahay ma dhaafo laakiin wixii shirki ka soo hadhay dee ninkuu doona ilahay waa u dhaafaya liman yashaa waa taxta almashiica oo in shaaa cafaa canhu wain shaaa cadabah hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa cadaabayaa oo macnaha macsiyadii ayuu ka soo jarayaa intiqaam waa sifo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muqayad ah oo macnaha ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ka argoosanayaa dee addoommadiisa kuwa mujrimiinta ah inna min almujrimiina muntaqimuun laakiin sifatu lintiqaam waxay ku qaydantuun dee cidda ficilkaa samayse eh ism ilaahay looga dhisi maayo ama looga samayn maayo waa muntaqim waa min asmaa illah la odhan maayo laakiin waa sifo uun muqayad ku ah cidda mutaysata ee mujrimiinta ah oo dee qur'aankaba iyadoo muqayad ah ina min almujrimiina muntaqimuun ayay ugu soo aroortay waxa uu yihi markaa naadimku waman yamut ruuxa dhinta walxaal lam yatub aanu ka toobad keenin min alkhata gafkii faamruhu arrinkiisu mufawadun waa mid loo bandhigayo lidilcataa allaha deeqda iyo cadiyadaha u saaxiibka ee waxbixiya ayaa arrinkiisu u bandhigan yahay oo fain yasha hadduu doono alle yacfuu waa cafinayaa wain shaa hadduu doonana intaqam waa ka argoosanaya wain yasha hadduu alla doono acطaa wuxuu siinayaa nicmooyin oo waajzala weliba waa u farabadinayaa annicam nicmooyinka waa u farabadinayaa faslun fii dikri man qiila bicadami qabuuli islaamihi min awaa'ifi اlmulxidiin halkana sheekhu waxa uu fasalkan u guntay awaa'ifka ay culimmadu tilmaameen inaan towbadooda la aqbalayn ee mulxidiinta ah ama zanaadiqada marka malaaxidadu yacni ilxaadku waa almayl ama leexashada waxaanu ku dhacayaa oo macruuf ku yahay kullu man kafara billaahi wa rasulih cid kastoo alle iyo rusushiisa ka gaalowda oo diinta dafirto oo beeniso ka hor timaada waa mulxid ama ilaah iyo rusushiisa aflagaadaysa zanaadiqada ama zandaqaduna waa man yudhiru alislaama wa yubtinu lkufra sida munaafiqiinta waa cidda islaamkana afka baarkiisa ka muujisata gaalnimadana qarsata weeyaan zanaadiqadu duruustuna waa طaa'ifa min albaطiniya waa qolo ka mida baaطiniyada oo alfirqa alismaaciiliya la yidhaahdo ismaaciiliyaduna waa nisbaة ilى ismaaciil bni jacfar الصaadiq bni muxamed albaqir ibni caliy bni اlxusein yani waxay u nisbo sheegtaan sanadkaas ahlu beytka gelaya ismaaciil ibnu jacfar الصaadiq ibni muxamed albaqir ibnu cali ibni xusein ibni cali bni abi aalib yani nisbadaas ayay ku abtirsadaan ismaaciiliyadu wa huwa bariء minhu ismaaciil ibnu jacfar الصaadiqna beri buu ka yahay laakiin dee inta badan firaqan raafidada iyo shiicada iyo dawaa'ifka ahlulbidaca bedidoodu waxay isku qariyaan ahlu beytka iyo inay u gargaarayaan oo ay jecel yihiin laakiin in fara badan waxa weeyaan dee inxiraaf ayaa ku sugan marka iyagoo u nisbo sheeganaya ismaaciil ibnu jacfar isaadiq haddana culimmadu waxay yidhaahdeen yani isagu beri buu ka yahay laakiin way isaga abtirsanayaan oo dadka ayuunbay ku khaldayaan waxay culimmadu ku tilmaameen qoladaa duruusta oo ismaaciiliyada baatiniyada ah ka mid ah inay yihiin akhbathu tawaa'if tawaa'ifta kuwa ugu xun iyaga ayaanay ka farcameen calawiyiinta iyo nusayriyiinta iyo kuwa suuriya u badan iyo ardu shaam iyaga ayay ka soo farcameen duruustaas waa ibaaxiya oo wixii ilaahay xarimay way xalaashadeen zinada iyo khamriga iyo liwaadka iyo balaayada yacni way bannaysteen waayo waa niman aan diin iyo dadnimo midna aanay dabaru ahayn oona xidhin oo gaalnimo qarsanaya afkana islaamnimo ka sheegta marka yacni waa tawaa'ifka mulxidada ee gaaloobay kuwa ugu xun ayay ka mid yihiin ismaaciiliyiinta ismaaciiliyada ama alfirqa albaatiniya oo kuwa duruusta uu sheekhu ku tilmaamay waa kuwa ugu liitee ugu xun waxa uu sheekhu marka abyaaddan ku tilmaamayaa firaqaas gaalada ah waayo bidacu labay u kala kacaan bidacun mufasiqa iyo bidacun mukafira bidaca qaar waa bidac mufasiqa oo yacni qofka sameeya ama saaxiibkiisu waa faasiq laakiin xerada islaamka dee kama bixin bidaca qaarkoodna waa bidac mukafira oo yacni qofka gaalaysiinaysa marka bidacani waa bidacii mukafirada ahaa ee ehelkoodu ay kufaarta ama gaalada ahaayeen ayuu halkan kaga warramaya oo duruustan iyo zanaadiqadan iyo munaafiqiintan iyo yacni nifaaqan xataa uu sheegayaa wasaa'iri tawaa'ifi almunaafiqa waa nifaaqa noocee ya kii ictiqaadiga ahaa ila nifaaq camaliyaa jiro oo ka camaliga haddee muslimiintu way ku dhacaan qofku dee isagoo islaamnimadiisii afkiiyo yani daahiran wa baatinan isagoo muslim ah ayaa acmaashii munaafiqiinta wax ka mida uu ku dhici karaa beentii ballanburintii khiyaanadii waa nifaaq camali ah laakiin kan loo jeeday gaalnimadu kaasi gaalnimo ma aha oo qofku dee camalkii munaafiqiintunbuu ku dhacay laakiin kan loo jeedaa waa nifaaqii ictiqaadiga ahaa weeyaan wasaa'ir awaa'if almunaafiqa waa anifaaq alictiqaadi waana kii dee lagu gaaloobayay nifaaqa ictiqaadigina waa maxay waa an yudhira alislaama wayubdina alkufra waa zandaqadii uun inuu islaamnimona muujisto gaalnimona qarsado waa kufri calooleedka ay culimmadu odhan jireen macnaha waa inuu qofkii dee uurkiina gaal ka yahi afka baarkiisana uu islaamnimo ka muujisanayo calaa kullin nifaaqa ictiqaadiga ah iyo zanaadiqadaas iyo kuwa duruusta la yidhaahdo ismaaciiliyadaas ah iyo mubtadicada kale ee bidacoogu uu kufriga yahay waxa uu sheekhu markaa tilmaamayaa kuwaas inay yihiin kuwa la laynayee dilka mutaystay towbadoodana aan la aqbalayn laakiin madhabkaas inaanay towbo lahayn oo la dilayo waa madhabka xanaabilada laakiin sheekhu waxa uu xagga dambe ku rajixi doonaa qultu wain dalla dalaa'ilu lhudaa kamaa jaraa lilcayla buuniyihtadaa waxa uu rajaxayaa raajixna ah in dee firaqan laftoodu zanaadiqadan iyo duruustan iyo malaaxidadan iyo kuwa nifaaqa ictiqaadiga ku dhacay iyo yacni kuwa laftoodu inay towbad leeyihiin oo towbadii laga aqbalayo sida saxiixa ah qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah in allaha yakfir dunuuba jamiica marka sida raajixa waana sida sheekhu uu rajixi doono eh waxa weeyaan in ay towbo leeyihiin oo towbada wax ka xijaabi kara aanu jirin laakiin culimmadu waxay u yidhaahdeen uun towbo ma leh sida xanaabiladu ay qabaan waxay tahay uun sida haalibka ah dadka bidacan kufriga ah ku dhacay dee khayrkiiyo wanaagga way kasii xijaabmaan uunoo gaalnimadaasunbay kusii fogaadaan waa sida haalibka ah laakiin qofkii alla hanuuniye ka soo noqda towbadu waa u furanta waxa uu sheekhu yidhi markaa waqiila waxaa la yidhi fi duruusi nimankaa duruusta ah waxaa la yidhi waa firqada baatiniga ee ismaaciiliyada ee waxa weeyaan bidcadoodu kufriga ay tahay waxaanay aaminsan yihiin biilaahiyati alxaakim alcubaydi xaakimkii cubaydiga ahaa ee la odhan jiray abu cali mansuur ibnu alcasiis inuu ilaah ahaa bay aaminsan yihiin yacnii heerka gaalnimadoodu halkay gaadhay xaakimkaasay ilaahnimo u ictiqaadeen duruustu waa kuwaas waa nimankaas ilaahay khayrkii caabudaya makhluuqii khaaliq ka dhigtay ama ilaahay ka dhigtay wa qiila waxaa la yidhi baa sheekhuu yidhi marka marka qiilana maxaa lagu ishaaraa siiqatu tamriidka qowlka daciifkaa macnaha qowlka qawiga adde wa qiila lama idhaa ficlanna qowlkan dee xaggaa dacfi baa kaga jiro oo waataynu yidhi qowlka qawigii waa inay towbo leeyihiin oo la aqbalayo haddii ay toobad keenaan sidaasaa qawi ah waxau yidhi markaa waqiila waxa la yidhi fi duruusi nimankaa duruusta la yidhaahdo ee aynu soo tilmaanay yani madhabkooda waxa la yidhi iyo wazanaadiqati nimanka zanaadiqada ah waxa la yidhi iyo wasaa'iri awaa'ifi yacni kooxaha iyo awaa'ifka kale almunaafiqa ee munaafiqiinta ah waxa la yidhi iyo wa kulli daacin ku kastoo ugu yeedhaya dadka libtidaacin bidco kufriga ugu yeedhaya waxaa la yidhi hee yuqtalu waa la dilayaa oo macnaha yani dhiiggiisu waa xalaal oo waa la dilayaa towbana ma leh kaman takarara sida ka uu soo noqnoqday nakhuhu burintiisa islaamnimada uu burinayo ee riddadiisu ay soo noqnoqotay oo laa yuqbalu la aqbali maayo towbadooda waxa uu yihi waxaa la yidhi nimankaa duruusta iyo zanaadiqada iyo awaaifka kale munaafiqiinta iyo cid kastoo dadka bidco ugu yeedhaysa hadda libtidaacintaas laakiin waa bidcadii kufriga ahayd wasaynu soo sheegnay bidcadii mufasiqada ahayd ma aha ee waa tii kufriga ahayd ee qofku ku gaaloobayey waxau yihi marka awaaifka noocaasa yuqtalu waa la dilaya kaman takarara sida kii uu soo noqnoqday oo kale loo dilayay nakhuhu burintiisa islaamnimada uu buriyey waa ninkii riddadiisu ay soo noqnoqotay ee islaamay haddana ridoobee ka baxay haddana waan islaamay yidhi haddana ridoobee ka baxay waa kii yacnii riddadiisu ay soo noqnoqotay ee marba intuu yidhaahda islaamkii waan ku soo noqday waa shahatay haddana dib uga baxay sida kaa loo dilayaa kuwanna loo dilayaa oo laa yuqbalu la aqbali maayo towbadoodii liannahu maxaa yeelay kan riddadiisu ay soo noqnoqotay lam yabdu kamuu muuqanoo kamay daahirin min iimaanihi iimaankiisa waa kan riddadu ay ku soo noqnoqotaye ila aladii kii mooyaane adaaca uu ka faafiyey ee uu ka muujiyey min lisaanihi carabkiisa waxa uu yidhi kan riddadiisu ay soo noqnoqotayna waa la dilayaa oo la aqbali maayo sabab ahaanna wuxuu ku cileeyey oo uu ku sababeeyey waayo wuxuu yidhi iimaankan u sheegtay kamay muuqan ilaa afkiisa waxa uu ka sheegay mooyaane macnaha dee afkan uu ka leeyahay waan ashahaato islaam baan ahay mooye waxa uu leeyahay afka uu ka ashahatay mooyaane waxba yaraatee kaloo iimaankiisa dee tusinayo daliilu ah ayaan jirin sidaas ujeeda oo dee markii horeba dee intuu ashahaatay oo waxa weeyaan yidhi waan islaamay ayuu haddana ka baxay haddana waa ku soo noqday marka macnaha wuxuu tilmaamayaa dee afka baarkiisa uu ka muujisanayo waan islaamay mooye wax kaloo daliilo oo tusinaya iimaankiisa ayaan lahayn oo macnaha muctaqadkiisii uurka iyo qalbiga inuu ka ictiqaadsan yahay wax tusinayaan lahayn afkaa uu ka leeyahay waan soo galay mooyaane marka maadaama riddadiisu ay sidaa usoo noqnoqotay waa la dilayaa oo la aqbali maayo ayaa uu leeyahay ka mulxidin ay kamaa laa yuqbalu iimaanu mulxidin mulxidkuna siaynu sheegnay aslulilxaad waa almayl leexashada waxaana looga jeedaa qof kastoo ilaahay diintiisa ka leexday oo kafara billaahi wa rusulih allah iyo rusushiisa beeniyey ayaa mulxidkan looga jeedaa marka wuxuu yidhi ka mulxidin ay kamaa laa yuqbalu iimaanu mulxidin kii mulxidka ahaa ee ilaahay ka gaaloobay iimaankiisii sidaan loo aqbalayn iyo wa saaxirin saaxirkii sidii aan loo aqbalayn iyo wasaaxira qofkii dumarka ahayd ee sixroolaha ahayd sidaan towbadeedii iyo iimaankeedii loo aqbalay wa hum kuwaasi damiirku yuu ku dhacayaa dhammaan tawaa'ifkii lasoo sheegay yacnii duruustii ka soo bilow ilaa kan u dambeeya wa hum iyagu calaa niyaatihim niyooyinkooda ayaa lagu soo saarayaa fi laakhira aakhiro ay wahum mabcuuuuna calaa niyaatihim fi laakhira halkaa muxuu uga jeedaa wahum calaa niyaatihim fi laakhira macnaha wuxuu leeyahy sheekhu sida ay xanaabilada iyo culimada qaarkood ku tageen dadka noocan ee ay riddadu ka soo noqnoqotay ama nifaaqan ku dhacay ama duruustan iyo zanaadiqadan ama saxaradan rag iyo dumarba kuwa noocana yacni maadaama aan laga aamin noqon un la aaminayn waa la dilayaa towbadoodana la aqbali maayo laakiin haddii iimaanka iyo towbadu ay ka dhab ahayd dee waa fii maa baynahu wa bayna allah aakhira lagu soo saarayaa oo aakhiradii arrintaasi waa anfacaysaa weyaan macnuhu hadday ka dhab ahayd laakiin yacni adduunyada daahirka laga aqbali maayo maadaama laga aamin ka baxay adduunyadii laga aqbali maayo laakiin aakhiro hadday ka dhab ahayd dee way anfacaysa saasuu uga jeedaa wahum calaa niyaatihim fi laakhira oo hadday ka dhab ahaydna way ku badbaadi haddaanay ka dhab ahaynna dee ku badbaadi maayaan calaa kullin yacni madhabkaa hore sidaasuu qabaa inaanay towbana lahayn lana dilayo laakiin qowlkii raajixa waa kan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi haddaan safaariini ahay wain dallat hadday tusiso dalaa'ilulhudaa hanuunka daliiladiisiiyo calaamadihii hanuunku hadday tusiyaan oo qofka axwaashiisii iyo qaraa'intiisii ay tusiso inay macnaha towbadu ka dhab tahay kamaa jaraa sidii u dareertay ee ku dhacday lilcaylabuniyi ninkii lo odhan jiray xasan alcaylabuni yacni caylabuun waa nisba ilaa caylabuun waana magaalo shaam ku taalla ayaa loo nisbeeyey marka wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi haddaan safaariini ahay wain dallad hadday tusiso dalaa'ilulhudaa hanuunka calaamadihiisu hadday tusiyaan inay macnaha qofkan dee hidaayada iyo towbadu ka dhab tahay kamaa jaraa sidii u dareertay lilcaylabuniyi caylabuni ninkii la odhan jiray xasan alcaylabuni sidii u dareertee ku dhacday sidaasoo kale hadday qaraa'intu tusiyaan inay ka dhab tahay ihtadaa faqad ihtadaa qofkaasi waa hanuunay macnaha wuxuu yidhi sida saxiixa ina waa sidan eh dadkii laysku qaadi maayo unoo la odhan maayo towbad ma laha eh qofkii qaraa'inta iyo axwaashiisu ay tusiso inay ka dhab tahay dee isaga waa la aqbalayaa waanu hanuuno faqad ihtadaa kii aanay ka dhab ahaynina dee la aqbali maayo lam yahtadi ma hanuunin manaa sidaas u jeeda saynu tilmaanay qowlkaa dambena waa qowlka raajixa ee saxiixa ah inay towbad leeyihiin haddii qaraa'inta iyo axwaashu ay tusiso inay ka dhab tahay waqiila waxaa la yidhi fi duruusi kuwii duruusta ahaa daa'ifada baatiniyada ah ee gaalada ah waxaa laga yidhi iyo wazanaadiqati nimanka zanaadiqada ah waa kuwa islaamka muujisa uurkana gaalada ka ah iyo wasaa'iri طawaa'ifi kooxihii kale almunaafiqa ee munaafiqiintaah waxaa laga yidhi iyo wa kulli daacin mid kastoo dadka ugu yeedhaya libtidaacin bidco waa tii mukafirada ahayde waxaa la yidhi hee yuqtalu waa la dilayaa oo towba ma leh kaman takarara sida kii uu soo noqnoqday nakhuhu burintiisa islaamnimadiisa uu buriyey sida kii ridadiisu ay soo noqnoqotay oo laa yuqbalu la aqbali maayo liannahu maxaa yeelay kan riddadiisu ay soo noqnoqotay lam yabdu kama daahirin min iimaanihi iimaankiisa ila aladii kii mooyaane adaaca uu ka muujiya min lisaani carabkiisa waayo kan riddadu ay ku soo noqnoqotay iimaankiisa kama daahirin oo kamay muuqan wax iimaankiisa tusinayaa waxaa carabkiisa uu ka muujiye mooyaane oo dee carabkiisiina la aamini maayo maadaama uurka yani waxa weeyaan dee uu gaalnimo iyo kufriyo wax lamid ah uu ku haysto ama riddadiisu ay soo noqnoqotay waxa uu markaa halkaa ku tilmaamay kuwa noocaasa inaan lana aqbalayn towbadooda lana laynayo wuxuu yidhi ka mulxidin wa saaxirin wa saaxira ay kamaa laa yuqbalu sidaan loo aqbalayn ayaan kuwaa horena loo aqbalayn iimaanu mulxidin kii mulxidka ahaa ee ilaahiyo rasuulkiisaba ka gaaloobay iimaankiisa sidii aan loo aqbalayn iyo wa saaxirin kii sixiroolaha ahaa iyo wa saaxira gabadhii waxa weeyaan sixiroolaha ahayd sidii aan loo aqbalayn sixirkana waynu soo maray yacnii in culimada qaarna ay dee ku ilaaqaan kufri inuu yahay mar walba sida saxiixaana culimmadu inay tafsiiliyaan oo dee wax mukafiro oo lagu gaaloobo iyo waxaan mukafir ahayn labadaba inuu leeyahay ay ku kala xidhan tahayna hadba sixrooluhu waxa uu adeegsanayo ee uu ku sixraya dadka yacni qaar baa dee shayaaiin iyo acmaal shirki iyo kufriya ilaa ay adeegsadaan aan sixirka dhigin qaarna waxaa laga yaabaa adwiye iyo acshaab iyo wax lamid a inay isku dardaraan marka calaa kullin culimada muxaqiqiintii waxay yidhaahdaan yacni sixirka kufriga gaadhaya waxa weeyi kan adeegsanaya acmaasha kufriga iyo shayaadiinta iyo waxaa lamidka ah marka waxa uu yihi ka mulxidin ay kama laa yuqbalu sidaan loo aqbalayn mulxidin ay iimaanu mulxidin kii mulxidkaa iimaankiisii iyo wasaaxirin wasaaxira sixiroolihii iyo tii sixiroolaha ahaydba sidaan loo aqbalayn ayaan kuwaa horena loo aqbalayn wahum kuwani dhammaantood calaa niyaatihim ay yubcauuna calaa niyaatihim niyooyinkooda lagu soo saarayaa fi laakhira aakhiro niyadooda lagu soo saaraya qultu waxaynu tilmaannay markaa madhabkaa hore sheekhu uu tilmaamay inuu yahay madhab marjuuxa oo daciif oo laga xoog badan yahi waayo asalku waxa weeyaan saaxir ha noqdo saaxira ha noqoto mulxid ha noqdo zindiiq ha noqdo inay towbadu cid walba u furan tahay in allaha yakfiru dunuuba jamiica markaa sida saxiixa ah towbadu waa u furan tahay waana laga aqbalaya waana tanuu tilmaamayo wuxuu yihi qultu waxaan idhi haddaan anigu safaariini ahay sida uu yidhi qowlkiisaana saxiixe eh wain dallad haddii ay tusiso dalaa'ilulhudaa hanuunka calaamadihiisu hadday tusiyaan in dadkan hidaayadooda iyo towbadoodu ay ka dhab tahay kamaa jaraa sidii u dareeray lilcaylabuuniyi xasan alcaylabuuni ninkii la odhan jirayba sidii ku dhacday sidaasoo kale hadday qaraa'inta iyo calaamaduhu tusiyaan inay ka dhab tahay ihtadaa ay faqad ihtadaa dee qofkaasi waa hanuunay marka wuxuu yidhi anugu waxaan idhi waana qowlka raajixa ahe haddii qaraa'intii iyo calaamaduhu ay tusinayaan inay towbadu ka dhab tahay dee waa laga aqbalaya oo qofkii waa hanuunay ihtadaa haddii kalena dee laga aqbali maayo waxa uu markaa yidhi safaarini fainahu maxaa yeelay caylabuuni adaaca wuxuu faafiyey min asraarihim nimankaa duruusta ilan sheekha laftiisaa dursi ahaayoo yacni waxa weeyaan soo maray firqada ibaaxiga ee ismaaciiliyadaynu soo sheegnay ee kufriga iyo gaalnimada ictiqaadsan ee muxaramaadka iyo xaaraanta xalaashaday waa madhab uu soo maray marka markii uu ka toobad keenay dee ila aladiina taabuu wa aslaxuu wabayanuu waxa uu bannaanka iyo badka soo dhigay balaayadii iyo foolxumadii iyo gaalnimadii ay nimankaas ku jireen markaa sheekhu waxau yihi fainahu caylabuuni adaaca wuxuu faafiyo bannaanka uu soo dhiguu ka shifay min asraarihim nimankaas duruustu wixii ay qarsanayeen ee gaalnimo iyo foolxumo ahayd waxa uu soo faafiyuu bannaanka soo dhigay maa shay kaasoo kaana uu ahaaday fiihi dhexdiisa alhadku kashifid uu kashifay oo daaha yani uu ka fayda can astaarihim yacni waxa weeyaan daahyadii ku dadnaa ee ku qarsoonaa ayuu kashifo bannaanka uu soo dhigay yacni hadku sitri waa daaha marka lagaa faydo marka macnaha wuxuu tilmaamayaa dee daahii ku dadnaa ilayn xumaan bay qarsanayaan nimankan duruustu yacni waxa weeyaan iyagoo ibaaxiyiina oo zinadii iyo liwaadkii iyo faaxishadii iyo gaalnimadii wax walba iyagoo bannaystoo ibaaxiye ah ayaa haddana dee ay qarsanayaanoo daah ay waxaa ku dadayaan marka wixii daahu ku dadnaa ayuu ka fayday caylabuuni ilan wuu soo arko isagaa indhihiisa ku arkee wuu ka shifay wa kaana waxaanu ahaa caylabuuni lidiini diinta alqawiimi ee toosan naasirankii u hiiliyey dabeed fasaara minaa inaga ayuu inaga mid noqday buu leeyahy safaarini haddaynu ahlulxaqa nahay baatinan hoos iyo wadaahiran korba yacnii baatinka hoose iyo muuqaalka sareba inagu inaga mid noqday ayaa uu yidhi fainahu caylabuuni adaaca wuxuu faafiyey min asraarihim waxay nimankaasi qarsanayeen maa shay buu ka faafiyey kaana uu ahaaday fiihi dhexdiisa alhadku inuu jeexay can astaarihim daahii ku dadnaa inuu ka jeexay macnaha alhadku can astaarihim inuu sirtoodii iyo waxay qarsanayeen kashifay uu bannaanka soo dhigay wa kaana waxaanuu ahaaday caylabuuni lidiini alqawiimi diinta islaamkee toosan naasiran kii u hiiliyey u gargaaray ayuu ahaaday oo fasaara wuxuu inaga mid noqday minaa inaga haddaynu nahay macshara ahli اlxaq baatinan hoos iyo wadaahiran korba inaga ayuu kor iyo hoosba inaga mid noqday caylabuuni saasuu leeyahy marka macnaha sheekhu wuxuu tilmaamay cidda sidaa xasan alcaylabuuni dee daahiran wa baatinan uga toobad keenta ee waxa weeyaan qaraa-inta iyo axwaashu ay tusiso towbadu inay ka dhab tahay dee laga xijaabi maaye waa la aqbalayaa towbadooda waana qowlka saxda ah waxa uu yihi markaa sheekhu fakullu zindiiqin zindiiq kasta yacni waa ku kasta oo waxa weeyaan dee islaamnimo muujista uurkana gaalka ah iyo wa kulli maariqin ku kastoo maariqoo diinta ka baxay iyo wa jaaxidin ku kastoo dafira diintii ilaahay oo beeniyey iyo wa mulxidin ku kastoo mulxida oo islaamkii ka leexday oo ilaahay iyo rusushiisaba beeniyey mulxidkaasoo munaafiqin munaafiq ah yacnii ku kasta oo gaaloobay oo sandaqe iyo ilxaad ku dhacay idastabaana markuu caddaado nusxuhu naseexadiisu markay caddaato lidiini diinta uu nasteexaynayaa fa innahu isaga yuqbalu waa la aqbalayaa can yaqiinin yaqiin baana lagu aqbalayaa hubaan la hubo oo shaki iyo madmadow aan lahayn sheekhu markaa wuxuu sii akiday yacnii qowlkiisii ahaa in nimankan dawaa'iftani isku wada duuduuboo dee towbe ay leeyihiin hadday ka dhab noqoto inay ka soo noqdaan oy madhabkooda ka toobad keenaan marka wuxuu leeyahay ku kastooy caddaato inuu nasteex diinta u yahay oo aanay khiyaano ka ahayn yacnii si dhab oo yaqiin ah ayaa qowlkiisa loo aqbalayaa fa kullu zindiiqin zindiiq kasta iyo wa kulli maariqin ku kasta oo diinta ka baxay iyo wa jaaxidin wa kulli jaaxidin ku kasta oo dafiray diinta oo ka hor yimid iyo wa mulxidin wa kulli mulxidin mulxid kasta oo diinta ka leexdo ilaah iyo rasuulkiisaba beeniyey mulxidkaasoo munaafiqin munaafiqa idastabaana marka uu caddaado nusxuhu naseexadiisa lidiini diinta uu nasteexaynayo inuu diinta nasteex u yahay uu daacad u yahay markay caddaato ilan qof baa noqon kara diinta wuxuu muujisanayaaba khiyaano iyo hoosta inuu ka xumeeyuu ka dumiyo markaa ku kastooy caddaato nusxuhu liddiin yacnii nasteexa uu diinta u yahay inay daacad ka tahay diinta uu qaatay fa innahu kaasi yuqbalu waa la aqbalayaa markaa towbadiisa iyo diintaa uu muujistay can yaqiinin yaqiin baa loo aqbalayaa hubaan la hubo oo aan laga shakisnayn ayaa loo aqbalay macnaha sida yaqiinta ee hubaasha ah waa in dee towbadiisa iyo diintaa uu muujistay laga aqbalo wallahu aclam